Wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa ku waramaya in tobannaan ruux oo tahriibayaal ah ay ku dhinteen xeebaha dalkaas kadib markii ay la qalibmeen doonyo ay saarnaayeen. Ugu yaraan afartan iyo shan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen doonyaha siday dadka tahriibayaasha ah ee ku qalibmay xeebaha dalka Jabuuti sida laga soo xigtay hay-adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay. doonyaha qalibmay oo labo ahaa ayaa waxaa la soo warinayaa inay kasoo shiraacdeen xeebaha dalka yemen islamarkaana ay saarnaayeen dad tiradooda lagu sheegay saddex boqol iyo toban ruux waxaa suuro gashay in la badbaadiyo soddon iyo laba ka mid ah boqolaalkaas ruux halka afartan iyo shan kalena la xaqiijiyey inay geeriyoodeen howlgallo baadigoob ah oo lagu soo badbaadinayo ama haddii ay dhinteen dadka doonyaha saarnaa meydadkooda lagu raadinayo ayaa ka socda xeebaha dalka jabuuti marar badan waxaa xeebaha dalka jabuuti oo ka mid ah marinada ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ah ku qallimay doonyo noocan ah kuwaasoo sababay dhimashada boqolaal ruux